faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan oo rediyo cadaadi waxaad ku soo dhawaataan warka duhuro qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooron wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo maanta gaaray baled xaawo ayadoona halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey ciidamo ka tirsan buliiska sida gaarka u tababaran haracmad oo maanta kusii jeeda degmada baled xaawo ee gobolka geday jubbaland halkaas uu ku sugan yahay wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo ka baxsada xabsi ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo maanta garoonka diyaaradaha aadacadda ka bilowday hubinta dadka ka soo degaya garoonka diyaaradaha aadacadda ee magaalada caasimada ah ee muqdisho banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo madaxda cusub ee galmudug oo maanta ka dhacay magaalada guurceel ee gobolkani galgaduud ugu yaraan shan ruux oo cudurka shambiyeedka u geeriyootay degmada janlaqsi ee gobolka hiiraan shir u dhexeeya wasiirada maaliyadda ee waddamada geeska afrika oo maanta ka furmay magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka duhur ee reediyo cadaado gooradiyo garub warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibada nagaysanayo waa duur talaada taariikhda ku aastaysan tahay afarta bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan war-soo saaraha duhurkan waa shirmaka suli anigoo xasan ayadan warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oo la sheegay inuu ka baxsada xabsi ku yaala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa maanta gaaray magaalada beledxaawo ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayadoona halkaasi maanta si weyn loogu soo dhaweeyay sida warkaan uu ku faahinay cabdimashiid cabaas aadan wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa goordhow gaaray magaalada beled xaawo ee gobolka gedo diyaarad militari oo ay leedahay dowladda kenya ayaa lagu soo warramayaa in ay saaki ka soo qaaday magaalada nairobi caasimada dalka kenya oo uu ku sugnaa afartii cisho ee la soo dhaafay isaga oo markaa ka degay garoon ku yaala degmada beled xaawo ee gobolka gedo ilo deegaanka ayaa sheegay in wasiir janan si weyn loogu soo dhoweeyey halkaas islamarkaana ay u soo bannaanbaxeen shacabka iyo maamulka magaaladaasi afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland ayaa ugu xaqiijiyey tegitaanka wasiirka amniga ee jubbaland degmada beled xaawo waxaana dhinaca kale uu ka warbixiyey afhayeenka kulamada uu haatan la qaadanayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada beled xaawe waa run walal wasiirka saaka ayuu gaaray degmada beled xaawe iyo dowlad goboleedka jubbaland si nabad ayuu ku gaaray wuxuuna ku jiraa shaqa howleedkiisii ay dowlad goboleedka jubbaland u egmatay ayuu ku jiraa wasiirkasi nabad ayuu halkaa ku tagay walaal waa mahadsan tahay wasiirka dee deegaanka deegaanku wasiir ku ahaa weeye deegaankii uu kasoo shaqaynaya weye dhammaan waktigiisa ugu badanna uu soo geliyey jodi dee waa wasiir jubbalandna deegaanka u tagayna waa deegaan jubbaland maadaama cadow lala dirirayo waxa lala dirirayo shabaab ay tahay in muddo ahna si dulmi ah oo ugu xiraa oo afduub ay looga haystay magaalada xamar wasiirka marka halkaa wuxuu u tagay shaqo maalmeedkiisii iyo ciidamadii halkaa joogay iyo bulshada inuu soo baraarujiyo hadduu ilaahay idmo dowladnimada iyo wanaagga iyo horumarkan uu dee waa dareemi kartaa nin mas-uul ah oo muddo lix bilood ah afduub loo haystay oo ka maqnaa dhulkuu mas-uulka ka ahaa oo dhulkii tagay weeye dee waa qasab in odayaashii saraakiisha iyo dadkii mas-uulka u ahaa inay iswareystaan ay sarkaan waa qasab waana sax wey wasiirka shirar buu la qaadanaya dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan iyo la-aamihii amnigo kala duwan halkaa ka shaqaynayay saraakiishii dee waa shaqadii loo idmaday ayuu weli ku taagan yahay ku socda safarka uu janan ah ku tegey gobolka gedo ayaa ku soo aadaya iyadoo hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ay kenya ka dalbatay in ay ku wareejiso dowladda dhexe si loo horkeeno cadaaladda siddeed iyo labaatankii bishii hore ayaa taliska ciidanka booliska soomaaliyeed sheegay in wasiir cabdirashiid janan uu ka baxsaday xabsiga kaas oo kow iyo soddonkii agosto ee laba kun sagaal iyo tobankii laga qabtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada muqdisho mahadsan saaxiib dhinaca kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sida gaarka u tababaran ee loo yaqaana haram cad oo ka mabaxay degmada luuq ee gobolka gedo ee jubbaland ayaa gaaray meel duleedka ka ah magaalada badaxaawo ee gobolka gedo ee jubbaland lama oga sababta ee safarkooda ee badaxaawo kadib markii halkaas maanta uu sheegay inuu gaaray wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland oo sidii labaatanka bishii january dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inuu ka fakada xabsi ku yaala muqdisho lana raajoogo ciidamadan ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta ay gudaha u galaan degmada badaxaawe gobolka gedo ee jubbaland uu wasiirka ugu sugan yahay waxaa lama oga sababta ujeedkooda waxaana warar madaxa bannaan oo dadka deegaanka ay noo sheegan ay sheegayaan in ciidankaasi ujeedkaas uu yahay sida usoo qaban lahayn wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo hadda ku sugan degmada badaxaawe gobolka gedo ee jubbaland waxay waraa kusoo kordha saaxiibayaal wararka degmada badaxaawe ciidamada halkaasi gaarin waxaa ku dhegeysan doontiin wararkeena ee barnaamijka dambe ee soo socda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadacadda magaalada caasimada daaxi muqdisho waxaa ka bilowday hubinta dadka kasoo degaya garoonka diyaaradaha aadacadda magaalada caasimada daaxi muqdisho taas oo laga baaraya cudurka koronaviruska ee ka dalaacay wadanka shiinaha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadacadda magaalada caasimada daaxi muqdisho waxaa maanta ay ka bilowday dadka kasoo degaya in laga baaro cudurka coronaviruska ee ka dillaacay waddanka shiinaha kaas oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol iyo lixdan qof oo wadamada caalamku kala yaala dhakhaatiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa howshaasi ka wada garoonka diyaaradaha aadacadda magaalada caasimada hee muqdisho waxaana sidoo kale ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxaana dhakhaatiirtana midmid u barayaan dadka kasoo dogaya garoonka diyaaradaha aadacadda ee magaalada caasimada hee muqdisho mas-uuliinta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegeen in tallaabadan looga leeyahay sida looga hortegi lahaa halista ka imaan karta cudurka koronaviruska oo ku dillaacay waddanka shiinaha cudurka koronaviruska waxaa markii hore uu ka dillaacay dalka shiinaha waxaana la sheegay inay jiraan inuu ku kafaafay wadamo kale ku yaala qaaradda afrika waxaana bilowday dadaallo arrintaas looga hortegayo dowladda federaalk soomaaliya ayaan daal u jirta sida arrintaasi looga hortegi lahaa islamarkaasna loo hubin lahaa dadka waddanka soo gelaya ee la filayo inay qabaan cudurka koronaviruska ama u safra waddanka shiinaha cudurkana fara badan uu ku hayo somalilan iyo puntland ayaa qeybo ka mid a waxaa iyaguna sheegeen in ay wadaan ollo looga hortegay cudurkaasi kuwaasoo lagu baaraya dadka ka imaanaya waddanka shiinaha iyo wadamada lagu tuhmaya in cudurkan uu ku leeyahay ee ku yaala wadamada geeska afrika sida magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya cudurkan koronaviruska ee ka dillaacay waddanka shiinaha ayaa waxaa cabasho ballan ka muujinaya wadamada caalamka waxaana qeylaanta ugu xoogan hadda muujinaya wadamada geeska afrika oo xirir ganacsi la leh waddanka shiinaha islamarkaasna dadkooda iyo ganacsigooda xirir wanaagsan uu ka dhexeeyo banaanbax xoogan oo lagu taageerayo madaxa cusub ee galmudug ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada gurceel ee gobolka gagduud sidoo kale banaanbax lagu soo horjeedo ee axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa waxaa maanta uu ka dhacay magaalada gaalkacyo gobolka mudug dhanka madaxweyne axmed ducaale geellixaaf gaalkacyo kaga sugan yahay labadii bishan doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ku soo baxay axmed cabdi kaariye qoorqoor oo noqday madaxweynaha bedeli doona axmed ducaale geelle xaaf oo isaga iyo koox uu samaystay ay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo gobolka mudug halka ku-xigeenna loogu doortay cali daahir ciid oo ah aqoon-yahan kasoo jeeda deegaanada galmudug doorashadaasi waxaa soo dhoweeyey inta badan beesha caalamka iyo shacabka ku nool deegaanada galmudug meelaha banaanbaxyada xooggan oo ka dhaceen ay lagu soo dhaweynayo madaxa cusub ee galmudug hogaami doona afarta sane ee soo socota ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka dhuusamareeb cadaado gaalkacyo magaalada cabudwaq iyo magaalada xeraale ee gobolkana galgaduud banaanbaxyaashaas ka dhaca qaybo ka mid a deegaanada galmudug ayaa waxa ay madaxda cusub ee galmudug hogaamin doonta ay ka dalladeen inay wax ka qabtaan dhibaatooyin ay sheegeen in xilligan galmudug ay wajahayso iyo khilaafyada xilligan hareeyay doorashadiisii islamarkaasna lagu kala qaybsama doorashadaasi iyo dowladda federaalka somali garweynta ay ka ahayd ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay sheegeen in madaxa cusub ee hadda la doorta ay bilaabaan heshiisiin dhab ah islamarkaasna isku keeno dadka kula qaybsama doorashooyinkoodii ee ka dhacay dhuusamareeb islamarkaasna ay ku kala qaybsameen musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug ayagu diiday ka qaybgalka doorashadaasi islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in faragelin xoog leh ay ku hayso doorashadaasi iyo maamulka axmed ducaale geelixaaf uu ka abuurtay magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee uga soo horjeeda doorashada ay kusoo bixin ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale madaxdan la doortay ayaa shacabka banaanbaxa dhigay waxay ka dalbadeen inuu ka qabto islamarkaasna u qanciya maamulka eelasunol jamaca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada geelmudug islamarkaasna loo baahan yahay inuu tabasho bixiyo waxa ay talbanayaan uu ka qanciyo banaanbax xoogan oo kaas daba socda ayaa maanta wuxuu ka dhacay magaalada gurceel ee gobolkana galgaduud banaanbaxyaasha maanta banaanbaxa ka dhigay magaalada gurceel ee gobolkana galgaduud ayaa waxay wateen burar ay ku cabirayeen dareenkooda iyo sawirada mas-uuliyiintan hogaami doona maamulka galmudug ee labada bishan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna ugu baaqeen inay noqdaan midayaal islamarkaasna ay dhibka galmudug ay wajahaysa ay ka samata bixiyaan banaanbax kaas daba socda ayaa asna wuxuu maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhanka madaxweyne axmed ducaale gelixaaf banaanbaxan ayaa ahaa banaanbaxyo kii hore ka duwanaa waana banaanbax looga soo horjeedo axmed cabdi kaari qoorqoor iyo cali daahir ciid oo ahaa mas-uuliyiinta galmudug hogaamin doona afartan sane ee soo socota islamarkaasna labada bishaani xubnaha baarlamaanka labaad ay ku doorteen dhuusamareebka doorasho halkaasi ka dhacday banaanbaxyaasha maanta banaanbaxa ka dhigay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa madaxweyne galmudug axmed ducaale geelle xaaf ee waqhti uu ka dhammaaday waxay ka dalbadeen inuu ka hortago fidnada ay sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay galmudug ay kusoo wajahday islamarkaasna ay joojiso nimankaana soo gelaya deegaanada galmudug islamarkaasna aysan cag soo dhigin magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka galmudug oo hadda uu ku sugan yahay axmed ducaale geelle xaaf iyo koox xildhibaan ah oo dadka deegaan u kasoo qortay islamarkaasna uu ku sheegay inay yihiin xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug ee ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin kale oo xililkan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku kala qaybsama doorashadani ay ku soo baxeen axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo bedeli doona axmed ducaale geelle xaaf iyo cali daahir ciid oo labada bishan iyo xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug u doorteen inay noqdaan madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa waxaana siyaasiyiin qaarkood ay sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay u baahan tahay maamulkaas islamarkaasna maamulkaasi ay noqdaan maamul la shaqeeya dowladda federaalk soomaaliya noqdaana dad ka samata bixin kara dhibaatooyinka galmudug hadda ay wajahayso halka qaarkoodna ay sheegaan siyaasiyiintaasi in galmudug muslimiintan loo sameey ay yihiin kuwa horsidi kara dhibaato galmudug ay wajahdo iyo kala qaabsaan dadka galmudug oo hadda meel xun gaartay qaar ka mid a musharaxiintii diiday ka qaybgalka doorashada garweynta ay ka ahayd dowladda federaalk soomaaliya kusoo bixin axmed cabdikaari qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa ay waxay qaarkood ay sheegeen inay u tanaasuleen danta dadka reer galmudug islamarkaasna la shaqeyn doonaan madaxda cusub ee lagu doortay dhuusamareeb ayna lakala shaqeyn doonaan arrimaha dibshaysiin dhab ah oo galmudug laga sameeyo iyo samata bixinta galmudug iyo isukeenida dadka reer galmudug ka kala qaybsamay doorashooyinka iska soo horjeeda ee ka dhacay deegaanada galmudug ugu yaraan shan ruux ayaa cudurka shambiyeedka u geeriyootay degmada jallaqsi oo gobolka hiiraan sida warkan ay ku faahinayso saaro ibraahim yuusuf wararka naga soo gaaraya degmooyinka hoos yimaada gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaasoo dhibaato weyn ku haya dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyadoona haatan khasaaraha cudurka shuban biyoodka oo aada usii faafayo inta la xaqiijiyay waxaa geeriyootay boqol ruux uu kamid ah dadkii cudurkan uu soo ritay sidoo kalena tiro dhowr kale oo caruur ahna ay ku geeriyoodeen gudaha degmadaasi ise shalayto cudurkan shubanbiyoodka ayaa waxaa si weyn loogu dareemayaa deegaanada ku tirsan gobolka hiiraan iyadoona sababta keentay inuu dilaaco cudurkan ay ahayd in dadku ay isticmaalayaan biyaha webiga shabeelle taasina ay keentay inuu ka dhashay cudurkan maxamed xuseen maxamed oo kamid ah bahda saxaabahda caafimaadka oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa inooga warbixiyey xaalada degmadaasi maalmihii u dambeeyey ee dad ku dhawaad boqol qof ka badan ayuu soo ritay cudurka shuwan biyeedka taasoo magaalada si weyn looga dareemay marka shalay ayaa saddex caruur ay u dhimatay maanta sidoo kale qof weyna daa u dhintay marka wuxuuna u badan yahay degmada iyo tuulin ku dhow oo ku dhow kuwaasoo loo malayna isticmaalka biyaha webiga iyo meelaha xaafadka ay usoo baxeen saddex waa caruur halna waa qof da saddex caruurta ay ku geeriyootay degmada jalas halka kale tuulada miraa qoriyey ay ku geeriyooday oo minda ah dadkaas xaafadaha ay ku geeriyooda maadaama isbitaalka degmada jalasi uusan uu shaqaynin marka dadka goobaha bareefidada iyo farmashiyaasha ay lagu daweeya iyo guryahooda ma ma daawo ma jirta ilaa dadka eelkooda ay ku tacaaleen oo daawo ayaga ay usoo gateen ay kugu tacaaleen mugigu hadda gurmad guuda ma jiro waa laga cabsi qabo hadda waxaa la dareemayaa mar walba ee goobaha caafimaadka iyo farmashiyaasha waa soo buux dhaafinayaan oo oo mar walba markaa tagtaa arkaysa saddex qof afar qof oo filim bay ku socotaa arkaysa oo u badan caruur marka ma- saacada saacada ka dambaysa waa dad dad baa soo dhacay dhanka kale wuxuu baaq u jeediyey maamulka degmada iyo guud ahaan kan gobolka inay ka qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa cudurkan faraha ba-an ee ku haya ay ka taagan guud ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi islamarkaana ay gurmad deg deg ah ay la soo gaaraan dadkii ku dhibaataysan gudaha degmadaasi islamarkaana la- la dhigay cisbitaalada degmadaasi anigu waxaan baa soo jeedinaynaa koley maadaama nahay shacabka inaan isku xilqaano oo dhanka kuley aan meelaha sida isbitaalka oo kale dadkaas isku geeyo oo lagu daaweeyo iyo maamulka degmada jalasa ayagana koley dhankooda oo ka wado si ay dadkaasi ay goob caafimaad isku keenaayeen oo halkaas daawo oo wadar guud loogu soo bilaa maadaama kiinta ay ubadan yihiin iyo tuulooyinka iyo xilliga qoraxda oo aad u kulul oo xilli jiila ay tahay hadda koley hadda lagaasi ma lagaasi kara laakiin dadku goob degmada ee takhaatiirta iyo bulshada caafimaadka wax ka taqaano koley way ku dadaalayaan markaa dadkuna waa ay biyaha ayaa loo soo biyaa meelaha biyaha laga isticmaalo sida baraagaha biyaha lagu isticmaalo kolorinaha loo isticmaalaa oo dadku lagu aybin lahaa in lagu shubo oo ama ay dadkana qaarkood ay isticmaalaan ceelasha oo ay webiga ay isticmaalin ayaa loogu wacyigeeyaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa gobolka hiiraan ka taagnaa dhibaatooyinka cudurka shuban biyoodka iyadoona khasaaraha cudurkaana uu sii kordhaya islamarkaana laga dareemayo guud ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi oo haatan dhibkii dadkeedu ay la dhiban yihiin shir u dhexeeya wadamada geeska afrika ee dhanka maliyadda ayaa maanta ka furmay magaalada jabuuti ee wadanka jabuuti magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin wadamada geeska afrika shirkaas oo looga hadlayo dhaqaalaha kobaca qaaradda afrika si gaara geeska afrika uu sameynayo shirkaasi waxaa ka qayb galay dhammaan wasiirada maaliyadaha ee wadamada geeska afrika sida jabuuti soomaaliya kenya etoobiya iyo wadanka eritrea shirkaasi markuu soo dhamaaday kadib waxaa ahmeydda shirkaasi warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ee wadanka jabuuti waxa aan maanta ka hadlayna markaa waxa weeyaan mashaariicdii loogu talagalay isku xidhka geeska afrika ee madaxda waaweyn kusoo heshiyeen ayaan anagu qaadadhigayna maanta ee baanka horumarinta africa iyo ka- ka adduunka iyo eu du iyagoo waxay noo ee, fududeynayeen ee, habkii lacag loo keeni lahaa ee, waxyaalo fara badan baa laga hadlay welina de waa maalintii u horreysay ilaa berito ee, waan joogi doonaa Ee, sidaan idhina runtii waxa ay ku saabsantahay waxaa weeyaan sidii laysku xidhi lahaa shanta wadan ee, kenya soomaaliya etoobiya eritrea iyo jabuuti sidii layskugu xidhi lahaa annaka maanta waxaa jabuuti ahaan noo sharafa inay wasiiradii een, maaliyadda ee geeska afrika ay halkani shirkii ay ku yeeshaan shirkani haddaba waxa uu maanta uu sal u yahay habkii aan s- sanadadan amba sanadkan soo socda aan shaqada iyo hawsha aan u wada geli lahayn annakoo midaysan taana sharafta een, ilaahay kasoko een, jabuuti baa leh annaka la noo xulay sidii aan u eh, een, eh, geedisocodkaas aan uga aabbin lahayn sanadka ugu horeeya oo chairpersonkii jabuuti baa maaragtay een, eh, maanta loo gartay waxaan haddaba mashruucan amba een, hindisahan uu yahay isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika imika ahaan shan baan ku nahay inta kalena inay nagu soo kordhaan baan eh, rajaynaynaa waxaana nagala ah, maaragtay eh, garabgalkaasi nala garab jooga banka adduunka banka horumarka ee africa iyo ah, een, eh, european unionka oo intuba ay aada u daneynayaan waa markii ugu horreysay shir noocan oo kale lagu qabtay magaalada jabuuti ee wadanka jabuuti looga hadlayo dhaqaalaha geeska afrika kaas oo dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a wadamada geeska afrika ay dadaal ugu jiraan kobca dhaqaalaha geeska afrika warkii duur intaas ayuu ku dhan yahay warsasaaraha waa shirmako silo aniga xasan ayada warramaya cidda warka uu sugaa soo maqliya quraarda sawirada waxay dib u heli karaan pageka internet aan kulanay www radio com intaan warkan warka xagdoon kulma doono duhur wanaagsan